أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon daraasad ayaa daboolka ka qaaday in xaaladda soomaaliya ay marayso xilligii afghanistaan ay la wareegeen mujaahidiinta taalibaan saliibka trump oo ku dhawaaqay joojinta duqaymaha ka dhanka ah xuutiyiinta iyo go'aankaas oo walaac weyn ay ku abuurtay yuhuudda dagaallo culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay deegaano ka tirsan wilaayada shabeellada hoose dowladda dabadhilifka suudaan ayaa ku dhawaaqday inay xiriirka u jirtay dowladda imaaraadka carabta oo ka mid ah dowladaha colaadda ka horanaya dalkaasi muruq maalintada ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa cabasho xooggan ka muujiyey shaqola'aanta baahsan ee soo wajahday kadib markii kooxdii riddada ay dhaqaalaha ku wareejisay dad ajaaniib ah wilaayadii islaamiga jubbada dhexe ayaa dowladdiina ah u soo gebagabaysay waxgaradka iyo odayaasha dhaqanka beesha jararweyne ee degta wilaayadaasi haweenka ku dhaqan degmada kamsuume ee wilaayada jubbada hoose ayaa hadiyado kala duwan ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furimaha hore ee wilaayadaasi
بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin arbaco ah taariikhdii hijiriguna ay tahay sagaalka bisha dulqaacda kun afar boqol lix iyo afartanka qodobadii warka duurnimo ugu door karoona ayay intaasi ahayn haatan isagii oo dhan daraasad ayaa daboolka ka qaaday in xaaladda soomaaliya ay xilligan marayso xilligii afghanistan ay la wareegeen oo mujaahidiinta taalibaan bashiir muxidiin oo wayman ayaa warbixinta warkan haya waxaa loogu yeero the sofan center loona soo gaabiyo t a c oo ah xarun cilmi baariseed oo diiradda saarta arrimaha siyaasadda dibadda iyo la dagaalanka mujaahidiinta caalamka ayaa sheegtay in soomaaliya ay haatan kasoo ifbaxayaan humaagyo caddaan ah oo lala barbardhigi karo kuwii afghanistan oo kale xaruntan uu aasaasay sarkaal ka tirsanaan jiray sirdoonka f b i da maraykanka ayaa rajabeel ka muujisay maleeshiyaadka kooxda riddada soomaaliya oo ay sheegtay inaanay awood u lahayn una babacdhigi karin weerarada kaga imaanaya geesyada towxiidka ee mujaahidiinta al-shabaab daraasadan ay samaysay t a c oo soo xiganaysa warbixin dhowaan lagu daabacay wargeeska the new york times ayaa sheegtay in qaar ka mid ah saraakiisha amniga ee maamulka donald trump ay ka walacsan yihiin horumarada baaxada leh ay ku talaabsanayaan mujaahidiinta al-shabaab ay sababi karto in albaabada la isugu dhufto safaarada mareykanka ee magaalada muqdisho warbixintu waxay xustay in mujaahidiintu ay la wareegeen saldhiggii maleeshiyaadka rirdada ee deegaanka wargaadhi islamarkaana waddo istaraatiiji ah oo isku xirta muqdisho iyo gobollada dhexe ay qarka u saaran tahay in gebi ahaanba ay go-do xilli maleeshiyaadka gurguurta ay ku dhiban yihiin gaadhista saldhigyada qaar maadaama mujaahidiintu ay gacanta ku hayaan ayay tiri warbixintu waddooyinka iyo xarumaha istaraatiijiga ah ee deegaanadaasi daraasaddu waxay sheegtay in kooxda riddada soomaaliya ay gebiahaanba fashilantay maraykankuna uu faramaran ka joogo weeraradii tooska ahaa ee tobanaanka sano uu ka waday soomaaliya taa beddelkeedana mujaahidiintu ay sii xoogeysteen islamarkaana weerar joogta ay ku naafayeen maleeshiyaadka riddada ee ciidamada ka socda isbaysiga gaalada ee midowda afrika ay ka wadaan soomaaliya xilli geeska kalena maamulka trump uu joojiyey dhaqaalihii isbaysiga ee u s som macadka the sofan center wuxuu tilmaamay in mujaahidiintu ay gaareen horumaro ballaaran oo isugu jira dhinaca farsamada ciidanka iyo istaraatiijiyadda xilli uu muuqdo ayuu yidhi isbarbardhig cad oo ku saabsan xaaladda haatan ay ku sugan tahay soomaaliya marka loo fiiriyo xaaladii afghanistan ka hor bishii agosto sanadkii labada kun koob iyo labaatankii kolkaas oo maleeshiyaadkii ashraf gaani ay si degdega u burbureen mujaahidiinta daalibaanna ay si fudud ula wareegeen dalka afghanistan mahadsanid abu ayman saliibiga trump ayaa ku dhawaaqay joojinta duqaymaha ka dhanka ah xuutiyiinta iyo go-aankaas oo walaac weyn uu ku abuuray yuhuudda tafaasiisha warkan waxaa haya cali aadan cabdulaahi caliyare madaxweynaha maraykanka gaal donald trump ayaa ku dhawaaqay in maraykanku uu si deg deg ah u joojinayo duqaymaha cirka ee uu ka waday dalka yemen isagoo sheegay in kooxda xuutiyiinta ay caddeeyeen inaysan doonaynin inay dagaal kula sii jiraan maraykanka waxay noo sheegeen inaysan rabin dagaal sidaas darteed annaga oo ixtiraamayna taas waxaan joojinaynaa duqaymaha ayuu trump ku sheegay shir jaraa'id oo uu ku qabtay aqalka cad xilli uu la kulmeeyey ra-iisul wasaaraha kanada go-aanka trump oo si lama filaana u yimid ayaa waxaa si weyn uga carooday maamulka yuhuudda oo aan horey loogu wargelin heshiiskan hadalka trump ayaa kusoo aadaya saacado un kadib markii ciidamada yuhuuddu ay duqeyn culus ku garaaceen garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee magaalada sanca duqeyntan ay yuhuuddu sheegtay inay jawaab u ahayd gantaal ay xuutiyiintu dhowaan ku beegsadeen garoonka diyaaradaha ee magaalada talaabiib mas-uul maraykan ah ayaa sheegay in maamulka yuhuuddu ay ka niid jabeen warka trump maadaama xuutiyiintu weli weeraro ku hayaan dhulka yuhuuddu xoogga ku haysato trump oo mar kale la hadlayay saxaafadda markii la dhaarinayay la taliyihiisa cusub ee amniga steve witkof ayaa la weydiiyey haddii xuutiyiintu ay sii wadi doonaan weerarada ka dhanka ah yuhuudda run ahaantii taasi ma hubo ayuu ku jawaabay laakiin hal shay ayaan ogahay waxay si cad noogu sheegeen inaysan doonaynin wax dagaal ah oo annaga iyo iyaga naga dhexeeya inkastoo trump sheegay in joojinta duqaymaha ay fursad u tahay in dib loo furo maraakiibta ganacsi ee maraya badda cas haddana khubro amni ayaa sheegaya in xuutiyiintu u badan tahay inay sii wadaan weerarada ka dhanka ah yuhuudda sida uu sheegay falanqeeye ka tirsan hay-adda urusiya group xuutiyiintu ma aysan beegsan maraakiib ganacsi tan iyo bishii diseembar balse waxay si toosa u beegsanayaan yuhuudda tani waxay walaac xoogan ku abuurtay maamulka talaabiib maadaama heshiiska cusub ee maraykanka iyo xuutiyiintu uusan ka hadlin badbaadada maamulka yuhuudda ee xoogga ku haysta dhulka muslimiinta reer falastiin mahadsanida caliyare dagaalo culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay deegaano ka tirsan wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiinta ayaa habeenkii xalay ahaa dagaalo culus ku qaaday xeryaha kufaarta afrikaanta degmada janaala iyo deegaanka danow dagaalka oo la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan ayaa laga maqlayey deegaanada ku xiran degmooyinka mujaahidiintu ay cadowga ku weerareen ilaa iyo iminka khasaaraha rasmiga ee ka dhashay dagaalkaasi lama xaqiijin balse waxaa jirta in rasaasta iyo gantaalada ay mujaahidiintu ridayeen ay ku habteen deegaanada la weeraray dowladda dabadhilafka suudaan ayaa ku dhawaaqday in ay xiriirka u jartay dowladda imaaraadka carabta oo ka mid ah dowladaha colaada ka horanaya dalkaasi dowladda dabadhilafka suudaan ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqday inay u jartay cilaaqaadkii kala dhexeeyey nidaamka daaqoodka imaaraadka carabta kadib markii ay u jeedisay eedeymo la xiriira hurinta colaadda dalkeeda ka socota wasiirka gaashaandhigga suudaan ninka lagu magacaabo yaasin ibraahim ayaa sheegay in shir deg deg ah oo yeesheen golaha ammaanka iyo difaaca dalkiisa lagu go'aamiyey in imaaraadka carabta loogu aqoonsado inuu yahay dal cadow ku ah suudaan lana jaro xiriirka diblomaasiyadeed ee kala dhexeeyey wuxuu sidoo kale ku dhawaaqay in la go'doomiyey in la soo celiyo safaaradda iyo sidoo kale qunsuliyadda guud ee suudaan ku lahayd dalka isutaga imaaraadka carabta taasoo ka dhigan in si rasmi ah uu u go'ay xiriirkii ka dhexeeyey labada dhinac wasiirka difaaca dowladda suudaan ayaa tilmaamay in suudaan ay xaq u leedahay inay si buuxda uga jawaabto gardarada imaaraadka si buu yiri ay u ilaaliso madax bannaanideeda midnimadeeda dhuleed iyo sidoo kale badbaadinta shacabkeeda wuxuu tilmaamay in markii dowladda imaaraadka carabtu ay xaqiiqsatay in la jebiyey wakiiladeeda gudaha oo uu ula jeedo r s f ay abuudabaya sare u sii qaaday taageeradeedii militari ee ay siin jirtay maleeshiyaadka si toos ahna ay ugu deeqday hub casri ah kaasoo uu sheegay in dacmo sariic ay ku beegsadeen kaydadka shidaalka iyo gaaska ee magaalada dekedda ah ee boorta suudaan iyo garoonka diyaaradaha magaaladaasi xarumaha korontada iyo sidoo kale hoteello ku yaala magaaladaasi go-aanka cilaaqaadka looga jaray dowladda ridada imaaraadka carabta ee ka soo baxay dowladda uu hogaamiyo al burhaan ayaa kusoo beegmaya xilli magaalada boorta suudaan ee dhacda xeebta badda cas ee suudaan ay saddexdii maalmood ee lasoo dhaafay martigelinaysay weeraro xiriir ah kuwaasoo ay fulinayeen diyaarado nooca aan duuliyaha lahayn ah laguna beegsaday saldhigga ciidanka cirka saldhigga badda xarumo shidaal dekedda xarun koronto iyo dhisme hotel muruq maalintada ku dhaqan magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya ayaa cabasho xoogan ka muujinaya shaqo la-aanta baahsan ee soo wajahday kadib markii kooxdii riddada ilihii dhaqaalaha ay ku wareejisay ajaaniib casaam carafaad ayaa warbixinta warkan eegaya waxaa sii xoogaysanaya cabashada ay muujinayaan gaar ahaan munuqmaalka ku nool magaalada muqdisho kooxda riddada soomaaliya ayaa markan isku dayeysa in bulshada ka cunaqabatay soo dhan weliba iyadana mursad xasan gurgurta mashaariicda ugu muhiimsanaed waddanka uu gacanta u geliyey ajaaniibka kala yimaaday wadamo kala duwan waxaa saacadihii lasoo dhaafay si aada baraha bulshada lagu faafiyey muuqaal dhalinyaro soomaaliyeed oo si aada uga cabanaya koox hurdada soomaaliya kadib markay xamili waayeen dulmiga caad ay kala kulmeen ajaanibta wadanka la soo geliyey islamarkaana kuna wareejisay goobihii laga shaqaysan jiray meeshan wax shaqala-aan anagu haystaa waxa shaqan ku hayna ma laha misaartas baan wata shaqadee waa geedgooye maalin haataa ma helo waa jirta haa ragoo haala imaadan oo keeyaadka ah ayagaa shaqaala ka dhigan anigii halkan baan iska fidnay raab walbo waxaan ku qabano oo camal aan ka hayna ma laha magaalada shaqla'aan bacanaa ku jirto waddankii cadinaba ay keeneen anigoo labaatan jir ee maanta laami aanaa fadhinaa isku wareegnaa wax camaloo ahayna ma lahan mar waa la helaa marna waa la waayanaa waddankiina cadinaba iskiiga shaqaysanayso waddamadooda markaa tagnana waa nala hijimaadaa waana waa habsiyaana habsiyaana la dhigaa waa la wadaa haddii guryihin wax la cuno malani oo loo biri aniga hadda guryihin wax malay karin mafahad gaariga cimaalkaan iska badnaa aniga isdeed bir wax maqaadin oo ayaa bannaa meel shaqla-aanaa ka jirta mafahad meelaa wax ka bilaabnaa loo anayni oo caadaa loo yaaban yahay ajaanib ajaanib oo dad oo shasheeyana waddanka ee soo galeen mafahad oo dadkaas waddankeena si rabaan ka yeeshanayo mafahad bulshada qaybaheeda kala duwan ee ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa si joogta ah oo la kulma dhibaatooyin kaga yimaada dhanka koox hurdada soomaaliya mahadsanida cazaam wilaayadii islaamiga jubbada dhexe ayaa dowladdiina u soo gebagabaysay waxgaradkii odayaasha dhaqanka beesha jareerweyne ee degta wilaayadaasi cismaan axmed uwow ayaa warbixin umuurtaas ku saabsan eegaya ah iyadoo qayb ka ah dowrahad muddooyinkan ka socday degmooyinka iyo deegaanada wilaayada loona qabanayay hoggaanka qabaa'iladaha ayaa waxaa dhowaan dowro maalmo socotay loo qabtay nabadoonnada qabiilka jareerweyne ee dega wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe muddadii ay dowradu socotay waxa ay nabadoonnadu ku qaateen casharro kala duwan oo ay ka mid ahaayeen maamulka iyo duruus kale waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe sheekh cali darwiish oo gabagabada dowrada ka hadlay ayaa la dardaarmay nabadoonnadii dowrada ka faa'iidaystay walaal yastawi aladiina yaclamuun waladiina laa yaclamuun miyay siman yihin jawaabtu waa maya ma sina mar walba oo ayadda ilaahay ay kuu kordho cilmiyaa kuu kordho aqoona kuu kordho dhowrsanaan iyo alla kacabsiyaa kuu kordhaysa taa marka fadli dheeraado dee fursad aad dowrada ka hesheen weeye raggii walaalahee culammada ahaa ee macallimiinta idiin ahaa ee wakhtigaa dheer idiin soo huray ee idinla sabrayna ilaahi subxaana wa tacaala miisaankooda xasanaadka allah ugu dara idinkana insha allahu tacaala waxaan idiin dardaarmaynaa oo idinka rabnaa nuqabo dhallinyaro ahaad u badantihiin intiina marka waxaa laidinka rabaa wax meeshan aad ka barateen inaad qaadaan oo qof walba marka ugu horreysa naftiisa uu ku dhaqma kadibna ehelkiisa uu gaarsiiye waandir cashiirataka alaqrabiin aqrabiinta kuwa kugu dhow horta ehelkaada inaad ka bilowdo oo wixii ilaahay uu ku baray eed fahantay inaad gaarsiisa suldaan cabdiraxmaan cali cabdi oo aha suldaanka guud ee beelaha jareerweyne ayaa isagana dowrada kelimad ka jeediyey dowro oo micnaha beryahaanbon socdayti nabadoonnada guud ee beelaha jareerweyne annaga haddii inu macnaa dadka muslimiinta macnaa may dooranay in kitaabkii ilaahay oo ka dhaqanno oo difaacno garab istaagno marka dowraad oo macnaha oo maalma socdaayan iyo ikhtitaamshe maanta macnaha oo lanqabadii beelaha jareerweyne nabadoonnada guud beelaha jareerweyne oo anna macna suldaanka anan ay iyo dowrsho lasadeeri maanta marka dowrkayna way haddii ilaahay ogolaado dowradii marka hadda xiritaanshe iyo ikhtitaamshe ayaa taagagna marka dowraadkan macna lanqabadooy macnaha oo macnaha nabadoonnada aad iyan ka faraxsangna eedason dhowaayana haddii aan ay macnaha suldaanka guud beelaha jareerweyne aada arrintaan ka faraxsanya aadason dhoweeye qaar ka mid ah nabadoonnada ayaa iyagana dhankooda ka hadlay muddadii ay socotay dowrada iyo waxyaabihii ay ku barteen dowradaas waxaanu ku qaadanay duruus kala duwan oo ka mid ah kitaabu tawxiid waxaan kala qaadanay alwalaa walbara ayaan qaadanay culammadayna aada noo fahansiisay inta muddada meesha aan ku jirnay waxaan kaloo qaadanay hawaani fiqul cibaadaad baan qaadanay waxaan kaloo qaadanay xifdul amaanaati fi lislaam ayaan qaadanay aada noogu faahfaahiyey faahfaahin wanaagsan nagu bixiyey waxaa kale macalimiintaynana siiyeen kitaabu liimaan waxyaatuddiin ayaana siiyeen taasna aada ugu yaaqnay ina annaga meesha maanta meelan aan kabano annagoo qalbigayno sidii maalinta intii una kasagalayni aan ahayna si kudubinya alxamdulilah ilaahay annagan allah noo dhigo aladiina yastamicuuna alqowl fayatabicuuna axsana marxaban biduyuuf marxaban bilkiraam daaba fiina alliqaa xalla fiina alhanaa annaga haddii eena jareer weyne si guud waa ina maanta siraacan dareere xaq iyo baadilkii aan dhexeeye ina aan diyaargarooro ilmahayna waa ina aan dirno ina diintan nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam sunnadiya la hoggaamiyo marka ikhwa kitaabkan iyo diintan iyo jihaadkan iyo istishaadkan ka badbaadni marka beeshi maylena dhalinyartii madaaristi halanfuro ugu dambeyntii haweenka ku dhaqan degmada kamsoome ee wilaayada jubbada hoose ayaa hadiyado kala duwan ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee rabaadka kaga jira furmaha hore ee wilaayadaasi faahfaahinta warkan waxaa haya cabdiqaani maxamed hadiyadahan oo isugu jiray agabyada noocyadooda kala duwan ayay haweenka muslimaadka ah ee degmada kamsooma waxay ku wareejiyeen ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furumaha hore ee wilaayada jubbada hoose munaasabadii ay ku wareejinayeen hadayaadka oo ka dhacday degmada kamsooma waxaa kasoo qaybgalay maamulka islaamigaha ee kamsooma culimo iyo waxgarad qaar ka mid a haweenkii hadiyadaha wareejiyey oo goobta ka hadlay ayaa xusay waxyaabaha ay soo bandhigeen iyagoona mujaahidiinta ku dhiirigeliyey in mar weliba ay garabkooda taagnaan doonaan bismillaah annagoo ah gabdhaha muslimaadka ku dhaqan degmada kamsuuma gaar ahaan jubbada hoose waxaan halkan ka sheegaynaa walaalaheena mujaahidiinta hadiyada aan ugu talagalne ee furumaha dagaal ku jiro saddex boqol oo saddexle ah oo caagaha tollinka ah toddoba iyo toban looroo buskud ah toddoba kartoon oo timir ah walaalaheena mujaahidiinta ku jilba xiran furmaha dagaalka ayaan ugu talagalne ma noqon doonto mid ugu dambeysay mid ugu horreysay insha allah mar walbana waan rajaynaynaa inaan wax ka badan aan soo dhiibno walaalaheena mujaahidiinta waxaan leeyahay sabra oo sugnaada walaalaha mujaahidiinta qaar allah siiyo meel kasta ay joogaan waa usoo ducaynaynaa haddaa beeraha joogno haddaa dugsiga ku jirno haddaa jidka aan socno waa u ducaynaynaa inaa gaalada ilaahay geb aan siiyo mujaahidiin ilaahay kor aan ku yeela aan u ducaynaynaa walaalaha mujaahidiinta khayr allah siiyo walaalaheeni mujaahidiinta waxaan leenahay sugnaada ee dhowr adeega cadowgiina la soo wartama teeda kalena waxaan leenahay midda ugu horreysay ma ahan insha allah midda uga dambeysana ma noqoni doonto oo wax ka badan ayaan rajaynaynaa inaan he ugu talagalno walaalaheeni mujaahidiinta ah waxaan idin leeyahay safra oo sugnaada cadowgiina allaha jibiyo cagta ka hoosteed allaha geliyo har iyo habeen waa idin garab taagannahay maal iyo nafba ayaan idinku garab taagannahay meel walboon joognona waan duceyneynaa haddaan soconno haddaan dugsi ku jirno haddaan beeraha joogno meel walboon soconno waan idin duceyneynaa sidoo kale waxaa dhankooda si weyn u bogaadiyey kaalinta haweenka muslimaadka ah ee degmada kamsuuma iyo juhuudda ay bixinayaan odayaasha dhaqanka magaaladaasi waxaan joognaa muxaafadada kamsuuma ee walaayada jubbada hoose waxaan ka soo qaybgalna haddaan dhaqangannahay munaasabad xaflada lagu wareejinaya agab ee ay ugu talagaleen gabdhaha muslimaadka degan muxaafadada kamsuuma ee walaayada jubbada hoose qalabkaasoo ah hadduu ahaan lahay caaga dahaaran oo dhowr saddex boqoloo gaarayo hadduu ahaan lahay bushka toddoba iyo toban kiish gaarayo timir toddoba kaartoon iyo agab kalo inta aanan ku soo koobi karin insha allahu tacaala munaasabadaasaan ka soo qayb galnay wax maanta bilaabanaya maaha gabdhaha waa u mahad celinaya muxaafadada kamsuuma ee walaayada jubbada hoose wax maanta iyo shalay bilaabanaya maaha wax weligood ay soo wadeen waay wax maanta koogna maa wayna sii wadi doonaan insha allahu tacala waxaynu ugu talagaleen walaalahooda mujaahidiinta safka hore jooga inay la qaybsadaan insha allahu tacaala nabadoon nuur cabdi culuw waxaan ka soo hadlayaa gobolka jubbada hoose gaar ahaan degmada kamasuuma annagoo ah odayaashii dhaqanka degmada kamasuuma gabdhihii muslimaadka ahaay ee degmada kamasuuma iyo nawaaxigeeda degnaay mujaahidiinta ayay maanta waxay ugu keeneen waa ku faraxsannahay gabdhahaas muslimaadka ah oo macnaha juhdiga dheer iyo dadaalka dheer bixiyey annagana waa u hambalyaynaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaalaa ajar ee xasanaad midaan la soo koobi karin ilaahay ha ka siiyo haweenka muslimaadka ah ee ku dhaqan wilaayada jubbada hoose ayaa dhowr jeer hadaayaad qaali ah gaarsiiyey ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira jiidda hore ee wilaayadaasi waad mahadsantahay cabdiqani walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landulus xilligan waa nagaintaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warka xiga warkan warka xiga ayaa inoo madala insha allah inta ka horeysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu